Sanadkii kun sagaal boqol sagashan iyo sagaalkii Golaha Adduunka ee Qaramada Midoobay ayaa ansixiyay soo jeedinta laga soo jeediyay Shirkii Adduunka ee Wasiirada Dhalinyarada. Bishii sideedad labiyo tobanka Agoosto sanadkii kun sagaal boqol sagashan iyo sideedii ayaa qaraarkan lagu dhawaaqay labiyo tobanka Agoosto oo ah Maalinta Caalamiga ah ee Dhalinyarada ayaana la ansixiyay intii lagu guda jiray Shirweynihii Adduunka ee Wasiirada mas'uulka ka ah dhalinyarada. Guddoomiyaha Ururka Dhalinyarada Gobolka Shabeellaha Dhexe, Fartuun Aadan Xiifow oo igala qayb gashay barnaamij gaar ah oo lagu xusayo Maalinta Dhalinyarada Adduunka, ayaa iiga warbixisay horumarada ay sanadkan ku talaabsadeen dhalinyarada ku dhaqan gobolkan Shabeellaha Dhexe.
taaba kale way jiraan sida aad ka warqabto waxaa jiray degmooyin aad u tiro badan oo shabeellaha dhexe ah waxaa ka jiro guddoomiyayaal dhalinyaro inkastoo aan la wada heli karin xarumihii dhalinyarada laakiin meelo qaar waxaa jirto in dhalinyarada ay isugu yimaadaan oo markii hore ma jirin urur dhalinyaro magaciisa laakiin ururkii dhalinyarada inuu jiro in ururkii dhalinyarada ay ka qaybgalayaan shirarkii ka socdo in barnaamijyada degmooyinka ka socda ay qayb ka yihiin waxay ka mid tahay waxyaabaha la taaban karo waxaa jirta hadda caasimada dowladda hirshabeelle waxaa noo socdo xarun dhalinyaro dhismaheeda ay taabagelinayso hay-adda u n f b a oo haddii ilaahay idmo mar dhow oo inaan xiriga aan ka jarno aan rabno marka waxyaabo tiro badan sidoo kaleynto waxaan qayb ka qaadanay waa ogtahay saameynta fatahaadaha oo ku yeesha deegaanadeena dhalinyarada waxay u taagan yihiin hadday noqoto caawinaadii oo dadkii inay gargaar gaarsiiyaan sanadkii hadda ugu dambeeyey waxaa jira fatahaad fatahaadaas waxaan rabnay inaan shan iyo tobanka mey maalinta dhalinyarada soomaaliyeed inaan qabano lacagtii aan ku bixin lahayn qarashaadkaas xafladaas weyn inaan u wareejinay tuulada baare oo dadkii saameynta ay ku yeesheen sidaas darteed maxaa kale intuu jirta ayadana in xooggii dhalinyarada haddana lagu saacido meelaha dhibaatooyinka ay ka dhaceen agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabeelle yuusuf cabdi faarax ayaa dhankiisa iiga waramay qorshayaasha ugu diyaarsan sanadaha soo socda in ay ku horumariyaan dhalinyarada maamulka hirshabeelle wasaarad ahaan waxaan qorshahayna ugu jirto inaan la imaano waxaan ku yidhahdaa hal abuur dhalinyaro aan la imaano fursadaha dhalinyarada markaasi shaqooyinka socdane hadee kole dhismooyinka iyo maxaan ku yidhahdaa qandaraasyadane in dhalinyarada ayagana qayb laga siiyo sanadkanna way soo kacaysaa waxaan ku yidhahdaa dhalinyaro fara badan oo waxaa jirta oo kambaniyo leh oo maxaan ku yidhahdaa ka shaqeynayo bilicda deegaanka ka shaqeynayo ka shaqeynayo horumarka deegaanka ka shaqeynayo ayagana xal abuur u tahay wasaaradahana aada ula shaqeeyo marka waxaan isleeyahay haddii maxaan ku yidhahdaa xarumo dhalinyaro la helo haddii la helo maxaan ku yidhahdaa xirfado dhalinyaro la helo annagoo kaashanayno hay-adaha caalamiga dabaxyaalka ah waxaan rajeynayna haddii la yidhahdo in gaabkan ama culeyskan ama xabashooyinkan kasoo yeeraya dhalinyarada ku nool deegaanadiina haddii qof kasta oo deegaankaasi ku nool oo helo xirfad oo ku shaqaysto ama iyo fursad in baahidaas laga gudbi doono ayaan rajeynayna marka wasaaraddu waxay ka leedahay qorshe ballaaran ayay ka leedahay maadaama doorka wasaaraddu uu yahay horumarinta dhalinyarada ay tahay fikirka maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada waxaa la soo jeediyey kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii dhalinyaro kusoo aruurtay venal australia fadhigii ugu horeeyay ee golaha dhalinyarada adduunka ee qaramada midoobay madashu waxa ay ku talisay in lagu dhawaaqo maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada taladaas waxaa markii dambe taageeray golaha guud ee qaramada midoobay kun sagaal boqol sagaashan iyo sagaalkii maalinta caalamiga ah ee dhalinyarada ugu horreysay ayaa dunida laga xusay labada kun